dhegaystayaal ku soo dhowaada qadar ogeysiisa oo ku saabsan caafimaadka qof kasta oo isticmaalaya gargaarka caafimaadka ama kan curyaannimada waxaa difaacaya sharciyada habdhigga ama habka u yaalla guddi madax bannaan ayaa soo bandhigay islamarkaana ilaalinaya xuquuqda u yaalla ama u taalla waddanka new zealand ee la yidhaahdo sharciga caafimaadka iyo gargaarka curyaannimada qodobka sagaaliyo toban sagaashaniyo afar haddaba habdhigga sharciyada waxa uu ku siinayaa toban xaqood kuwaas waxay kale yihiin kow in xushmad qofka lagula dhaqmo laba in qofka lagula dhaqmo si xaq ah isaga oon la saarayn culays ama laga eexanayn saddex in la ilaaliyo damiirka iyo xornimadiisa qofka uu leeyahay afar in la siiyo gargaar qiimo badan islamarkaasna lagula dhaqmo xanaanayn iyo xirfad khibradeed shan in si buuxda loo faahfaahiyo warbixinnada lagu siinayo si aad u fahanto micnahooda taasi waxay kugu caawinaysaa xidhiirka iyo fahanka adiga iyo qofka gargaarka ku siinaya lix in laguu faahfaahiyo wixii warbixin ah oo aad u baahan tahay oo ku saabsan caafimaadkaaga ama curyaannimadaada gargaarka lagu siinayo iyo magacyada shaqaalaha iyo sidoo kale shaqada ay qabtaan iyo arrin kasta oo warbixin ah oo ku saabsan shaybaar iyo daaweyn oo aad u baahato iyo natiijada shaybaarkaaga ka soo baxday goor kasta si ay u fahmaan arrintaada meesha ay marayso toddoba xornimo inaad u haysato go'aan aad ka gaari karto gargaarkaaga iyo inaad dib uga noqon karto ama isbedeli karto siddeed inaad haysato qofku siiya gargaar wakhtiga badidiisa sagaal si aad u hesho xuquuqdaada aan soo sheegnay waa haddii lagu weydiiyo ama lagu weydiisto eh inaad qayb ka qaadato baaritaan aqoon kororsi ama baaritaan duruus ee lagu tala galay shaqaalaha la tababaray toban inaad xaq u leedahay inaad dacwoto iyo in dacwadaada la tixgeliyo haddaba maxaan samayn karnaa haddii aan walwalsanahay ama aanan ku faraxsanayn habka uu shaqaalaha u shaqaynayo ama qalad hadduu dhaco iyo haddii uu igala iyo haddii uu igalo dareen ah in laygu xadgudbay waxaad samayn kartaa la hadal qofka gargaarkaaga kula soo xiriirsiiyey ama qofka xukuma waxaa dhici karta inay iyaga xallin karaan dhibaatada jirta sidoo kale ka raadso caawinaad doodayaasha ama afokaataha madaxa bannaan si uu kaaga caawiyo arrimaha kuwalwalgelinaya waxaad dacwaddaada u gudbisanaysaa goobahan qof qofka ama dadka aad ka dacwoonaysid laba qof kale oo aad adeegsatid ka mid ah caawiye ama urur mas-uuliyaddiisu tahay inuu dacwooyinka maamulo bilmatalan maamulaha ama adeegaha dacwad qaadayaasha ee isbitaalka ama ururka dooda ku takhasusay caafimaadka iyo curyaannimada oo aan ka tirsanayn maamulka guddiga caafimaadka iyo curyaannimada haddii aad u baahato warbixin iyo caawimaad kale oo intaa ka sii faahfaahsan fadlan la xidhiidh adeegga doodayaasha ee waddanka new zealand oo uu nambarkoodu yahay siro sideed siro siro hal hal laba laba saddex saddex oo ayd henderan five five o five o ama siro sideed siro siro shan shan shan siro shan siro sidoo kale waxaad kala xidhiidhi kartaa siro sideed siro siro hal hal laba laba saddex saddex